Dowladda Victoria ayaa dhowaan lacago u qoondeysay bulshooyinka Afrikaanka ah ee degan gobolkan. Lacagahaas ayaa lagu bixinayaa baahiyaha kala duwan ee ay bulshada Afrikaanka ah u qabaan. Qayb ka mid ah lacagahaas ayaa lagu shaqaaleeyay dadka xiriiriya waalidiinta, iskuulada ay dhigtaan dhalinyaro badan oo Afrikaan ah, iyo maamulka iyo macallimiinta iskuuladaasi. Mid ka mid ah xiriiriyeyaasha cusub ee la qoray waa Firdowse Cumar oo ka shaqo bilowday dugsiga hoose ee Debney Meadow oo ku yaala xaafadda Flemington ee Melbourne. Kulan ay soo qabanqaabisay Firdowse oo lagu qabtay isla iskuulka ayaa lagu waday in looga hadlo dhacdadii caalamka ruxday ee dhimashadii George Floyd ee dalka Mareykanka iyo cunsuriyadda ka jirta dalkan Australia iyo sida ay u saameyn karto dadka Afrikaanka ah ee halkan degan. Laakiin taas ka sokow waxay waalidiin badan oo kasoo qayb galay kulanka ka hadleen caqabadaha haysta waalidiinta caruurtoodu ay iskuulada dhigtaan. waxaan marka hore barnaamijka wax ka weydiiyey firdowse cumar kadibna waxaad maqli doontaan codadka hooyooyin ka soo qayb galay ee barnaamijka iyo aragtidooda ku aadan kulanka doorkeyga waxaan ahay school community liaison barnaamijkan maanta waxaa u qabtay waalidiinta si looga hadlo dhibaatada cunsurinimada iyo olso waalidka waxa loo qaban karo si loo horumariyo waxbarashada ilmahooda iyo si ayaga iskugu xirnaadaan shaqadan marka adiga aad haysid maxay ka bedeli kartaa dhibaatooyinka hooyooyinka ay kuu sheegeen waxyaalo badan maanta waxyaalo badana ka soo baxay shirka waalidiinta waxyaalo badanay sheegteen marka shaqadeyda waxay tahay in waxyaalihii iyaga ay sheegeen aan u gudbiyo iskuulka maamulkiisa iyo departmentiga si loo bedelo ama loogu sameeyo sida iyaga u jecel yihiin in waxa loogu sameeya si ay u dareemaan inay yihiin community ka mid ee iskuulka way garta dhibaatooyinka hooyooyinka hadda ay meesha ku soo bandhigeen oo ay ka hadlaayeen ma jiraan kuwa aad hore u maqashay kuwa aadan hore u maqal maxaa kuugu darnaayo ay ku sheegeen wallaahi waxyaalaha oo iga aan la xanuunsaday waxay ahayd in ardayga oo kan madowga ah iyo kan cad lakala saaro oo cunsurnimo ay jirto iskuullada ay ka jirto even waxaan lasii shoog garaysan iskuullada islaamika inay ka jirto cunsurnimadan oo ilmaha afrikaanka umalanaysa in dib loo riixaayo marka waalidkana waxay rabaa ilmahooda inuu wax barto uu jaamacad galo uu high school dhammeeyo cunugii haddii iskuulkii oo niyadda laga dilo wuxuu soo baxaya asagoona rabin high school inuu galo iyo asagoo hadhowti dhibaatooyin intuu galo jeel galaayo waana ognahay jeelayaasha waxaa ka buuxaan ilmaheenii oo madowga ahaayeen marka waxyaalahaas badan aan maqlay iyo waxaa olso aniga aan maqlay in arday daqiiqada uga dhimaya imtixaanka laga ceyriyay iskuulka so taasaa igu dhib badneed magacayga waxaa la idhahdaa nimco cabdi maanta waxaa laga hadlayay ninkii lagu dilay maraykanka miitinkii marka waanu si fiican baanu u dhegaysanay
waa garta arrimihii waxaa la galay waalidiinta iyo dhibaatooyinka ka haysta caruurtooda iyo iskuullada adiga waalid ahaan arrimihii aad ka hadasho ku soo qaaday maxay ahayd arrimihian soo qaada waxay ahayd inankayga oo gareetu ilaa ahaa ilaa imika maxay ahayday cid caawise ayna jirin oo aan maxay ahayday macal wasaaradda waxbarashada idhaha layla hadlo oo waxba aanaan maxay ahayday weli aan jawaab ka haysanin iskuul kasta oon geeya ana ilmahayga markuu laba sanad hayo sanadka dambe leeyahay ma ilmahaagu school special u baahan yahay marka ilmihii oo habalaga special waa inaa loo geeyaa dhakhtar mentaliya oo ilmahaygii la eegaa inuu wax waalan yahay inuuna waalayn inuu ilmahaygu halka wax ka haystaan waa inaan la eego shoshobokor layma qabto cashan aniga waalid ahaan cashan dad intay garab fidsan yidhahda ilmahaaga waayo halkeen ka caawina ma jiro hadalka waa layga dhuraa warqadaha marka layga buuxiyo buuxiyo buuxiyo layma soo jawaabo marka ilmahaygi imika waa grade six nagasir wuxuu tegayaa high school markan leefilkiisa eegana grade four ayuu u dhigmaa marka taasoo kale wasaaradda waxbarashada waxaan ka rabaa in cashaan ilmahaygan cashaan waxaan u bandhigtay ina bal wax la layga caawiyo fandi aan fandi ha noqoto macallimiin experience kule oo khibrad u leh inaa la waxaan rabaa maxay de laygu laygu qabto hadda marka shaqadan firdowsa hadda bilowday oo kale arrimahaas ma kaa caawinaysa awi kulata farduuse annaga maanta isku kaya horeysa horey iskumaanu arkin insha allah waxaan ka rajaynaya inay inay ay wiilkayga ay xigala qabato waa garta marka dhibaatooyinka hadda aad dhibaatooyinka marka inta wasaaradda waxbarashada dhankeeda mise soomaalida laftigeeda mise communitiga howla wax ka qaban kareen baa jira
wasaaradda horta communitiga annagu community soomaaliya maba aragnaba kubunati waan maqalaa dhagaha laakiin weligay meel kubunati soomaaliya uu joogo horta mabaan arkinba waxna noomayba qabanin laakiin iskuullada ayaa annaga dhib naga haysataa wasaaradda waxbarashadana kol haddii dadkii noola hadli lahaayee xagga hore fadhiyay kol haddayna noo noo noo aynay warqaynto nooga gudbiyaan aynay dad noona hor keenin wasaaradda qudhideeda ma ceeban karno laakiin annaga iskuullada ayaa dhib naga haysataa oonan hadalkayga aanan tixgelinin magacayga waa faadmaa xasan axmed waxaanu ka hadlaynay maanta miitinkan ninkii midoobaaye maraykanka lagu dilay taas way noo dhammaato waanu ka jawaabnay markii dambena waxaanu falanqaynaynay iskuullada iyo baarantiga iyo waxyaabahay ka cabanayaan oo dhan iyo waxa ka haysta taana inantia iminka noo timi ee soomaalida waan ugu sheegnay way naga wada qortay alxamdulilaah markaad waxaas baynu ka hadlaynay maantaanu ka falanqaynaynay waa garta marka maxaad isleedahay markaad waalidiin badan oo halkan jooga maqashay codkooda ama kuwa aad taqaanay dhibaatada ugu badan waalidiinta soomaalida haysta maxay yihiin waxay yihiin caruurtooda oo waxbarashada ay hooseyso qaarkood qaarkood oo dee immigrenti aan dhahnay oo yacnihii waddankii ku cusub qaarkood waxyaabahaas oo dhan baan ayaan ayaan ku arkay waa garta sidee wax looga qaban karaa baad isleedahay marka wallaahi waxaan u baahannahay dee inna laga qabto oo yacnihii dad dee aan dhexdhexaadaanu helno sida farduys oo kale communitigu isku xidhnaado oon kor loo soo kiciyo communitiga waxaasoo dhan baan doonaynaa meeshan waxaan kusoo kordhiyey waxaan maanta ka hadlaynay ninkii ameerika lagu dilay arintiisii kabacdina waxyaalo badanaan falanqaynay oo waxaa soo gashay baarantiga special soomaalida ama dadka magarantiga dhibaatooyinka iskuullada ka haysto ama bareefad ha noqdo ama public ha noqdo marka waxaan u baahannahay as community ahaan wax noo dhexeeyo iskuulkii iyo department education oo maaragtay dhibkuu qabo hooyooyinkii u sheego oo maaragtay waxyaalahan qabno si looga hadlo dhibaatooyin badan baa jiro xaqiiqdii waxaa arkaysaa cunug yar ilaban tii ugu dambeysa matu alifka iskuulladii laga ceyriyey waxaa keenaysa ilmaha inay hallaabaan ee xadka ka baxaan dee cunugii markii laasi gamekii uu iskuulkii laga ceyriyo dee waxba lama qaban karo marka waxyaalo badan baan u baahannahay sidii ilmi in lala hadlo oo maaragtay waxaan kaloo u baahannahay community community lerson office iskuul kastoo la geeyo taasaan ka codsanaynaa cidda maaragtay department education inay meel kasta arintaas la geeyo oo dhibkana haysto iyo dhibka maaragtay baarantiga haysto iyo dhibka iskuulka dhexdiisa wax dadka dhex shaqeeya waa garta arrinta waxaa lagu bilaaba dabcan dhibkii maraykanka dhacay iyo ninkii madoobaayey marka cunsuriyad ma ka jirtaa aad isleedahay arrimaha iskuullada iyo sida soomaalida ama afrikaanka loola dhaqmo walaa cunsuriyad meel walba way ka jirtaa marka waxaaba ka daranbo macnaha markuu dhib ku haysto meesha dhibkii meeshaad kusii dayn lahayd ama naqaska cida u sheegan lahayd taasaaba lambar one aanan garanayn haddaan nahay dadka ma garantigo waddanka imaaday marka waxaan u baahannahay dhibka ku haystay ama maaragtay meeshii aad ku furfuri leed ama meesha ka sheegi leed hooyooyin badan baa dhibaatooyinkaas special dadka ma garantiga kelmadahaaga waxaa ka mid ah hooyooyin badan baa ooyaya maxay ka ooyayaan waxay ka oogayaan de last game baa lagu yiri macnaha cunugii ama dhibka ama lagu soo ceyriyey meelay aadaan ma yaqaanaan riboodyadiiba meesha haddii iskuulla geyn lahaayeen riboodkii waa ka xun yahay cunugii marka intaa daad macnaha uusan dhibkaas gaarinin maxaa loogu sheegi waayey waaridkii uu ogaan waayey maxay macalimiinta u sheegi waayeen maxay maaragtay waay maraan waxba ka qaban karin arrintii oo maaragtay saan iyagu ugu dhacday hooyooyin baa maanta meeshan isugu yimaadiyey badnaana raggii caaw odayaashii caaw aabbayaashii caaw walaa ragga inaan u duceyno weeye wax kaloon sameyno ma garanayn ragga inaan aada ugu duceyno weeye inay maaragtay meel walba hooyaa taagan taasi inay ragga intii lala fariisto loo sheego weeldhoo xaggee ku ogeydeen caruurtiini wallaahi horta magacayga khadre maxamed axmedaa la dhahaa raggii wallaahi ma naqaan meelay aadeen laakiin cunugu way fiican tahay inuu maaragtay aabbihiisa uu sabood geliyo oo maaragtay arrintanoo kale maynaba dhici lahaynba hadduu cunuguna aabbo daba soconin laakiin markasta hooyada unbaa ilmaha la rafaado oo ilmaha iskuulka keento ma aqaan meelay ka dhaceen dee raggii adiga ma caruur baa iskuulka u dhigta haa laba ay dhigto waa garta intay jira wey waa eleven years old iyo eight years old waa garta ilaa iyo hadda hawshooda iyo iskuulkooda waxbarashooda see u soctaa wallaahi maasha allah inkastoon aan aan sanadadii hore aanu kala dareenay maaragtay waxyaalo badan oo macalimiintu ka cabanayaan oo laakiin hadda aan moo laakiin macalimiinta aan dabagalno oo maaragtay hadda aanu fahanay alxamdulilah hadda si fiicanba habi baan ku ahay sanadkan inkastoo hadda sanadihii hore aan aada ugu soo rafaadna oo laga kambalayn garayna kambaleynkooga uu bada haa, magacayga waa ifraax Ee, maxay ahaydeen aada iyo aad baan ugu faraxsannahay shirkan maanta la sameeyey Ee, maxay ahayd waxaa laga hadlayey george floyd ninkii madowga laakiin sheekadii waa la bedelay waxaa laga sheekeeyeyba awlaadda iyo waxaas shan ciyaar aanay iskuulkan ii dhigta maasha allah laakiin maxay ahaydeen dhibaatooyin badan bay waalidiintu la kulmaan especially ciyaalkaaga markasta haddaad macalimiinta u tagtid waxaa laleeyahay il- macalimiinta haddaad weydiisay ilmahaagu waa sidee ilmahaagu wuu iska fiican yahay wuu wanaagsan yahay adoo arkaya inuu ilmahaagu una fiicnayn bay laakiin iyaku deran care waxmana uma qabanaya support ina waxaan haystaa speecha oo maxay ahayde markaste hadalkuu dhibayo oo markasta la buli gareeyo oo waxaan kuhi ciyaalo ka waaweyn ay dilayaan cid ila caawisana ma haysto markastana waan dacwoodaa so wallaahi kolley dhibaatooyin badan waalidiintu way qabaan especially hooyooyinku aabbaha abooyinku ma jiraan hooyooyinku way sidee looga bixi karaa baad isleedahay wallahi in laysku duubnaado unoda wixii inaan community ahaan markaste ay laysku yimaado un miitino sidan oo kale oo badan la sameeyo oo weliba waalidiintao dhan loo sameeyo oo laga hadlo aad iyo aad bay u fiican tahay wallahi